bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hamiin fayle saaxiibyaala ka dhawaada warka hamiinimo ee raadiyaha warsan qodobadawna siinkahayna warkaan hamiiniman waliba aan ku weyna xildhibaanada baarlamaanka lamaadee dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo geekale ka dhawaaday cisbitaalka xayaad yaa baaritaano iyo weliba daawooyin cusub iyo boqol iyo labaatan qof oo barakac aniska jara wasiirada hirshabeellena waliba ay u ansixiyeen miisaaniyadda sanadan lamada kun iyo labaatanka guddoomiyihii deegaanka gorgudud buurey oo la dilay wadahadallana waliba yoondaraan wasiirada federaalka iyo madaxda maamul goboleedka puntland maxkamadda ciidamada qalabka wadan waliba ayaa dhiiday rig markaas uu sakajara guddoomiye ku-xigeenkii degmada abgooye ciidamada ammaankana waliba iyo howlgalaha kagobdeena walyaabo qarxow akhbaaraadka banaanka waliba ku mid ee wadamada qaaradda aasiya ayaa waliba iyo la kulumahayana mawjid lamaad oo ee cudurka coronavirusa
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
toban sagaalka bilaa saddexaad sanadka lamada kun iyo labaatanku hamiinimo dhugunsidayaal khamiis aw jamaaniya hoydaas intaas ma hayno qodobadii warkaana hamiinimo aan kagu weynaayey aan diyaar garoobo isu afaafaasan xildhibaanada baarlamaanka lamaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa geekale ka dhawaagay tirada xildhibaanadaas oo markaas iyo ku koob yihiin sagaalan iyo saddex xildhibaan muxudiin xasan maxamed xusni ee faahfaahinta warkanihaaye
toban sagaalka bille maars oo geeka ka beegan may bahaaytay xilliga jadwalka iyo hadajiyan guddiga xulowka baarlamaanka lamaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed yoo ka sheegan hantiyo ka dhawaaqaan xubno sagaalo iyo shante oo eh baarlamaanka lamaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed gudoomiyaha guddiga xulowka xildhibaanada baarlamaanka lamaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed maxamed kerow maxamed iyo geekamaba si rasmigan ka dhawaaqay liiska magayaalka sagaalo i shanta oo tumiy afar kumada balaaneeyey cabdi muuse oo silcis ah cali isaaq cumar geeladle maxamed nuur maxamed geeladle aamine isaaq maxamed geeladle cabdisalaam cabdulaahi baasaay cormare ibraahim macalin cali laysaan maxamed ibraahim aadan laysaan maxamed nuur isaaq luway xasan ibraahim xasan luway doctor cabdirashiid maxamed nuur jilay jiroon xasan aadan cali jiroon ismaaciil axmed cabdulaahi eemid cabdulaahi isxaaq macalin wanjeel yunis cabdiraxmaan maxamed laysaan bare aadan cabdi biimaal gaadsan shukri faarax cali luwaay cabdifataax maxamed cali wacdaan muxudiin xaaji cadow eyle aadan maxamed cusmaan waaweyn yuusuf cabdinuur suuri dimaal daa-uud abikar nuur cabdulaahi bimaal sacad mustaf axmed iidow bimaal daa-uud awees xuseen mucalim hintire madkeer mucalim aadan qomaal maxamuud sheekh maaxi yuusuf bimaal ismiin cabdifataax cali axmed bimaal ismiin binti ibraahim cali bimaal dabrube iimaan cali cabdi jilible aadan cali sheekh jilible mukhtaar maxamed aadan ajuuraan irshaad maxamed aadan hadame maxamuud cabdi cali hadame mukhtaar maxamuud maxamed hadame cusmaan bulle macalin hadame xasan maxamed cabdikariin kasaargude aadan macalin mustaf weelmuge maxamed cali xasan eelaay bishaaro cali nuur eelaay cabdiqaadir xasan cabdiraxmaan jookar eelaay shamso maxamed yarow reer baraawe maxamed cusmaan xaaji abdow jiido ibraahim cabdulle cabdi jiido ibraahim cabdi cabdiraxmaan jiido axmed madoobe nuunow dabare aamine cabdixafiid ibraahim dabare cusmaan nuur aadan dabare cabdimaalig ibraahim cabdulle jajaala cabdalla cali cabdi xillide cabdiqaadir ibraahim cabdullaahi septembar yaa la magacaabay guddigun farsamada ee xulowka xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed gudi muddo wareegtaha kubadda xafiiska madawiinaga dowlad goboleedka koonfur galbeed walyarya kukujari boqol afarti isagaalkii xubnood ee baarlamaankii koowaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed hantiyo badan oo miisaanka olosla hayna dhammaantiyo weydeedii xubno baarlamaanka lamaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed hataha ku muuqdi kuraastuun yo-an badan boqolkiiba siye tuhaano dhallinyaro ee
cisbitaalka xayaad oo ka howlgalo magaalada baydhaban weliba usa baaritaan iyo daawooyin beeslaan is insuubiyey boqol iyo labaatan qof oo baydhabo barakac kae maxamuud cali cabdulaahi gaabshe ayaa faahfaahinta warkanin hay ololagun yeerkoona ku suubiyaayo baaritaane iyo weliba daawooyin boqol iyo labaatan qoysa oo ka noola kaamka barakaayaalka dugsiilo oo sookiyaala dhinaga koonfureed ee magaalada baydhaba welibana ololagun usuu fuliyey isbitaalka hayaad ee magaalada tanbaydhaba shaqaalo isbitaalka hayaad oo suhurka haya agaasimiga isbitaalka yaa kaamka dugsiilo dhatise weliba ka qaabilana bukaano badan oo niskijara iyaal waayeele iyo weliba bilaa-uurle iyadoon milisiition kasuubyanga baaritaano caafimaad kureednayoon qiibiyan daawooyin waanuhan hukumidee hooyooyinka iyo weliba ayaasha ku faa'iidaysadii ololagan daryaalka caafimaadka ee beeslaanta ee lonkiyeeyi kaamkii ku deganyin ee baydhaba isbitaalka hayaad yo weliba yoon ku hadalana ololaga caafimaadkan ka daaqi isbitaalka hayaad islamarkaasaytana unkumahadnaqeen dhaqaatiirta maamulka iyo weliba howlwadeenada isbitaalka hayaada
bismillaahi raxmaan raxiim daawada beesalaamte kaaminka digsiilow naninka deeqi eedi eedanka mahadnagaana maalumii awlaadana doqdoka jirta haabalada ka jirta ciyaalka ka jiraan eedi eedaasinka mahadnagaana isbitaalka xayaad daawada doctor cabdirashiid cabduqaadir jubbeeti waa agaasimiga isbitaalka hayaad ee baydhaba iyo weliba usu ku hadlay sidoonka dhalatii fikridan iyo unsuubiyaan barakayaalka baaritaanka iyo weliba daawooyinka caafimaad oo fikrad fayliyeedeeta islamarkaasaytana iyado mudanta inta laka dayada bismillaah anigoo ah agaasimaha isbitaalka xayaad hooyadii iyo waayeelkii waxaan u sameynay baaritaan iyo daweyn lacag la'aan ah intaasna waxaa aasaas u ah howlaha aan ku dhex jirno oo ah samafalka bulshadan inaan bulshadan wixii karaanka aan u qabanno sidoo kale waxaa naga go'an inaan berdergelinno howlahan inta kuma ekaan doonto maantana bilow uma ahan howshaan howlo badanaan hore u soo qabannay kaamin fara badan oo magaalada afarteeda dhinac ahaan ku tagnay waxaan rajaynaynaa haddana afarta gees ee magaalada baydhabo inaan tagno si bulshada danta yar aan u gaarsiino daaweyn iyo baaritaan lacag la'aan ah ilaah baa mahadda iska leh si gaar ah maamulka sare ee isbitaalka xayaad oo ugu horeeyo doctor maxamed cabdi ibraahim doctor shaahid iyo dhakhaatiirtan iyo shaqaalahan caafimaad insha allah aad aad u mahadsantihiin bulshadana si fiican ay noo soo dhaweeyeen howlo fiicanna waa u qabanay waa ololo dhahlgale oo hatana waa tarmooqoda leh ololagun caafimaad ee isbitaalka hayaad ee baydhaba usukufuli kaamka dugsiilow iyadoon ololagunya ku faa'iidaysdanga hooyooyin iyo weliba iyaalan haysana daryeel caafimaad qof umadunnan jarna sideedisa ka dhiirida isbitaalka hayaada iyadoonan jarna qof kaleda oo isbitaalka ka taaqiri sideedisa isbitaalka anka daaqi waan ku damqadi danyaraanta haysata barakayaalka moorgashiimeedka ee baydhaba waa la iska daawayan waanan baahanyina daryeel caafimaada
eedyada mahadsanyihi maxamuud cali cabdulaahi oo faahfaahinta warkaas nila dariirsiyahay weli warkii hameynima ee raadiyaha warsan iyo dhugunsadahitaan dhugunsadayaal wadahadalaya weliba yoon dareerana wasiirada federaalka iyo madaxda maamul goboleedka puntland saacdoogii lahadhaafi weliba wadahadalaha xasaasiya markaas magaalada garoowe ee xarunta gobolka nuugaal ka dhamaray xubno golo wasiirada soomaaliya ee dhawaan mila sahansedi iniyo ku dhiibgalan shirka wadataladowka puntland iyo weliba madaxda sare ee dowlad goboleedka waa madaxda sare ee dowladda federaalka wadahadaladan oo markaas iyo dhiib ku ayin walgorod ku tirsan puntland ayaa weliba ku dambooyey kureed markii xubno golo wasiirada soomaaliya ee diidi qodobo ku mid ee warmurtiyeedkii lahaa kubiyi shirkii wadatalladowka puntland oo markaasi oo ku dhiib galeen waana iyo unseeday magaalada garoowe welina wadahadalada markaasa kudirar garoowe ha ku bahay warar shalbadilan wasiirka wasaaradda amuuro banaanka ee xukuumadda federaalk soomaaliya axmed ciise cawad oo markaas horkaha hubnoo galo wasiirada soomaaliya waliba uusa wararka la helahay uuse sheegay in markaas kulanka lamada dhina uuse dhali hanis dhawaadow ee markaas andhexeeya madaxda puntland iyo golo wasiirada soomaaliya golaha wasiirada maamul goboleedka hirshabeellena waliba ayuu ansixiyeena miisaaniyadda sanadan labada kun iyo labaatanka bashiir cabdulaahi cusmaan iyo faahfaahinta warkan hanindari
shir aan caadi ahayn oo golaha wasiirada hirshabeelle ay ku yeesheen magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle ayay ku ansixiyeen miisaaniyadda labada kun iyo labaatanka taas oo ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda hirshabeelle madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa shir guddoominaya shirkan ka dhacay magaalada jowhar shirka kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka hirshabeelle shirka oo looga hadlay dhowr qodob ayaa waxaa ka mid ahaa qodobadii looga dooday ansixinta miisaaniyad sanadeedka labada kun iyo labaatanka ee maamul goboleedka hirshabelle miisaaniyaddaas oo gaaraysay toban iyo afar milyan toban kun sagaal boqol siddeetan iyo afar dolar sannaddii labada kun iyo labaatanka ah sidoo kaleete golaha wasiirada iyo madaxweynuhu waxay isla garteen in la kordhiyo dakhli uruurinta maamulka ama dowlad goboleedka hirshabelle sidoo kaleete waxaa si aada ay uga doodeen golaha wasiirada cudurka loo yaqaano coronavirus ee ayaamahan kusoo kordhay caalamka cudurkaasoo halista uu leeyahay ay gaarsiisan tahay in muddo kooban uu dad badan ku layn karo si looga hortago cudurkaas golaha wasiirada iyo madaxweynaha oo uu wehelinaya madaxweyne ku-xigeenka waxay isla qaateen kow in laga hortago islamarkaana loo saaro wasaaradaha kale ah wasaaradda caafimaadka wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta inay ka wacyigeliyaan bulshada cudurkaas iyo sidii ay uga digtoonaan lahaayeen ama isaga ilaalin lahaayeen wasaaradahaas waxa uu madaxweynuhu amray in ay si adag uga shaqeeyaan dardargelinta iyo wacyigelinta bulshada si cudurkan halista ah loo yareeyo dhibaatada uu keeni karo ama guud ahaanba la isaga ilaaliyo si cudurkaas looga hortago golaha wasiirada waxay go-aan ku gaareen in dhammaan la fasaxo goobaha waxbarashada oo ay ka mid yihiin iskuullada jaamacadaha iyo dugsiyada qur-aanka muddo laba toddobaad ah sidoo kaleete intii uu kulanku socday waxaa lagu soo qaaday joojinta kulamada ay yeeshaan bulshada sida aroosyada iyo xafladaha shirarka kaasoo ay ka dhalan karto haddii laga helo cudurka in dhaqso uu ku faafo
ciidamada ammaanka ayaa howlgal iyo ha ka qubdeen walyaabo qaraxow ha ka bandhigeen goob fagaare eh howlgal iyo magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kusuubyan ciidamada ammaanka ayaa weliba iyo markaas la sheegaha inii galanti iyo ha ka dhikeen jaakada qaraxyo markaas kabuuhu iyoona markaas ha ka bandhigeen meel fagaare oo markaas ku tirsan koonfurta magaalada gaalkacyo sarkaal ku tirsan booliiska galmudug iyo weliba uuse sheegay in jaakadan markaas laka qari minkiyaala magaalada gaalkacyo oo markaas usulaha ilan ganacsadee xogtana markaas iyo helen haabahaato saacadoogi lahadhaafin iyo faahfaahin ku helen waana iyo galantaha ka dhikeen howlgalka iyo weliba markaas wada jir markaas aan fuliyey ciidamada qiibta labaatan iyo koowaad iyo weliba ahaan booliiska galmudug haabahaato saraakiil hogaamiyaasi iyo weliba iyo insheegne magaaga lanka markaas ganacsada ee markaas laku heli minkakigi jaakadan qaraxaasa meelo warkaasi kukooyaha dhugumsadayaal raadiyaha warsan baydhabo wadamada qaaradda aasiya ayaa weliba iyo lakulumahayna mawjad lamaad oo ee cudurka coronavirusa wadamada kuuriyada koonfureed shiinaha iyo singabore iyo weliba iyo kumid yihiin wadamada qaaradda aasiya ee hadda lakulumahaya dhibaatada cudurka coronavirus kaasoo hadda nagadii kuwa markaas dalalkaas banaanka lankusheene shiinaha oo cudurkan markii hora usax ku bilaawday iyo geeka oo khamiis eh lahanku sheegna qof cusub oo cudurkaas harididay waana mar waana waybwa markii in horeysa tan ibili janaayo ee sanadkan oo markaas arantan iyo dhiida haabahaato weliba dalkaasi usa dhowaan cudurka karididay soddon iyo afar qof oo dhowaan dalkaas hakanagadi kuuriyada koonfureed yaa weliba markaas hadda iyo kordhiday tirada dadka markaas kadhiyahayo cudurkan welina ilaa iyo geeka la xaqiijiyey boqol iyo konton ilaa ma qof inkastoo markaas lan ogayna tirada dadka cudurkan banaanka kusheene toddobaatan iyo afar ku mid ee dadkaas oo cudurka markaas haridid iyo waliba iyo roogaana isbitaalka yaala magaalada diyoogi shalay oo arba hayti iyo waliba wadanka singabura cudurkaas lakuku helay afartan iyo todoba qof oo soddon iyo saddo ku mid ah iyo haayeen dad markaas kukooyay bannaanka welina afartan iyo todoba qof oo ku mid ah soddon waddankaasan dhaladii ha- weliba waa afartan iyo todoba qof markii laku reebo soddon weliba markaasi yoon dhaladeen dalka singapore haba ahaato cudurkanya weliba la sheegay in isa hadda nagadi koo guud ahaan caalamka ka faafay dhugunsideer warkii haminime warsan sinku kooy surunkuyaninka dhunyi warka waliba sinidiraysaano jecelo intii warkan war lamid reedanku kulmi doona nabadgeliyo langalalankii warkaan dhaaf waliba sureedanku fiirsado koreyso oo dhugunsi waa soo maqal iyo qoraal ee website-ka raadiyaha ee warsan radio dot com